Please take care of your.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axadda habeen ay isniin soo gelayso bisha agostna waa soddon sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly dot com waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya dhaqanka iyo siyaasadda soomaalida soomaalidu maxay ku diriri jirtay soomaalidu geel bay ku diriri jirtay hashaasaa laysku diriraya hasha geela waxay yidhaahdeen ama xeradaada ha ku jirto ama xere in adeerka ha ku jirto dowladda meesha hashi bay geliyeen hadda marka waa ma adugu haysaama in adeerka ha hayo waxyaabahan la dhaqaaqalaana ka mid tahay waxaa la rabaa inaan ka soo gudubno qabiilkii inay dowladdu beddesho waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha saddex jeer dulqaatae hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid waa sunne seediyaaldayine mugga maanxambaarada ku sugo saadsay geelide qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo caashe ibraahim aadan
madaxweynaha jarmalka frank walter stamier ayaa xadan dhaleeceeyey iskuday ay dad mudaharaadayaal ah ay ku doonayeen inay ku jabiyaan richstag oo ah dhismaha baarlamaanka jarmalka kaasoo ahaa siduu hadalka u dhigay weerar aan la aqbali karin oo ka dhaca halbowlaha dimuqraadiyadeenna ayuu yidhi madaxweynaha marnaba ma ogolaan doono arrintan ayuu stamiyer ku yidhi fariin uu soo dhigay bartiisa instagram dhacdadan ayaa dhacday fiidnimadii sabtida kadib markii qiyaastii sideed iyo soddon kun oo mudaharaadayaal ah ay isugu soo baxeen magaalada berliin intii lagu guda jiray mudaharaadka maalintaas dhacayay ee ay ku diidanaayeen tallaabooyinka xakameynaya coronaviruska dalka laba saacadood kadib ayaa boolisku waxa ay kala eriyeen dadkii mudaharaadayay iyagoo ku tilmaamay in ay ilaalinayaan sharciyada kala fogeynta bulshada madaxweynaha jarmalka ayaa dibadbaxayaasha ugu yeeray xag jir midigta u janjeera isagoo ku ammaanay ciidamada amniga ee qaaday tallaabada aadka taxadarka u leh iyadoo lagu jiro xaalad adag ayuu yidhi madaxweynuhu dhismaha regsteg waa halka uu fadhiisto baarlamaankeenna sidaasi daraaddeedna waa astaanta dimuqraadiyadeenna waxaa sidaasi yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee jarmalka oo la hadlayay wargeyska bild am songtag xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa dhaleeceeyey toogashada ninka ka tirsan bulshada madoowa ee maraykanka ee ka dhacday dalkan maraykanka waxaana uu sheegay in adeegsiga xoogga ee booliska ay ku xadgudbi karto sharciga caalamiga ah rabshadihii ka qarxay magaalada kenosha ee gobolka wisconsin ka hor toogashadii booliska ee saddex iyo labaatankii agost ay u geysteen jacob blake taas oo ku kaliftay sagaal iyo labaatan jirka maraykanka madow ah inuu qayb ahaan cuuriyaan noqdo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa u arka toogashada inay tahay mid xusuus xanuun leh ka bixinaysa halista daran ee dadka maraykanka ah ee madow ay ku kacayaan marka ay la macaamilayaan sharci fulinta maraykanka afhayeenka hay-adda robert colville ayaa sheegay in dhacdada ay mar kale xaqiijinayso baahida loo qabo in tallaabo deg deg ah la qaado si loo ciribtiro xiriirada ka dhexeeya cunsuriyadda qaabaysan iyo booliska dhinaca kalena mas-uuliyiinta portland ayaa sheegay in hal qof lagu toogtay fiidnimadii sabtida magaalada portland ee gobolka oregon ee dhaca waqooyiga galbeed ee maraykanka iyadoo dibadbaxayaasha dhaqdhaqaaqa black lives matter iyo taageerayaasha madaxweyne donald trump uu isku dhac ku dhex maray wadooyinka magaalada qoraal ka soo baxay xafiiska booliska puntland ayaa lagu yiri saraakiisha boolisku waxa ay ka jawaabeen dhawaaq rasaas ah oo laga maqlay aagga koonfur galbeed ee magaalada waxaanay heleen dhibano ay rasaastu ka haleeshay xabadka laamaha caafimaadka ayaa xaqiijiyey in dhibanuhu uu geeriyooday warbixinada hordhaca ah ayaa sheegaya in qofka dhintay uu ahaa nin cadaan ah ilaa iyo haddana ma cadda in dhacdadani toogashada ahi ay la xiriirto isku dhacyo bilowday kadib markii mudaharaadayaashu ay ka horyimaadeen koox taageerayaasha trump ah oo watay ilaa iyo lix boqol oo gaari isku dhacaas oo ka dhacay farismagaalaha puntland hindiya ayaa xaddan maanta ah soo wareysay toddobaatan iyo sideed kun toddoba boqol koob iyo lixdan kaysas cusub oo coronavirus ah muddo afar iyo labaatan saacadood gudahooda waana tiradii ugu badnayd ee maalinla ah dunida oo dhan tan iyo markii uu cudurkan safmarka ahi bilowday xilli uu dalkaasi sii wado in ganacsiyadu ay furmaan waxay ahayd maalintii afraad oo xiriira oo hindiya ay diiwaan geliso in ka badan toddobaatan iyo shan kun oo kaysas cusuba iyadoo ay ku nool yihiin hal dhibic afar bilyan oo qof ayaa hindiya waxa ay tahay dalka saddexaad ee diiwaan geliyey kaysaska ugu badan ee dadka uu ku dhaco covid sagaal iyo toban iyadoo kusoo xigta maraykanka iyo brazil ilaa saddex dhibic shan milyan oo kays ayay hindiya diiwaan gelisay halka in ka badan saddex iyo lixdan kun oo qofna ay u dhinteen sida lagu sheegay tirakoobka rasmiga ah ee ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi
mahadsaned caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inoo akhrisay warkii dunida halka aad nagala socotaanna dhegaystayaal waa v o a washington warar laga helayo ilo kala duwan oo siyaasadeed ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ay u safri doonaan magaalada muqdisho saacadaha soo socda si loo sii ambaqaado wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ku saabsan doorashada waddanka haddaba xaaladda siyaasadeed ee waddanka ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay siyaasiga ahna qoraaga xuseen cabdi xalane oo horeyna wasiirka maaliyadda uga soo noqday soomaaliya qaybtii koowaad ee waraysigan waxaad ku dhagaysateen idaacaddeenii galabnimo waxaana wax laga weydiiyey sida uu u arko ka maqnaanshaha heshiiskii dhuusamareeb saddex ee maamulada puntland iyo jubbaland hanaanka xisbiyada badan siyaasadda iyo xiriirka wadamada gobolka ee geeska afrika iyo xiriirka ka dhexeyn kara dhaqanka iyo siyaasadda qaybtii labaad ee waraysiganna waxa uu ku bilaabmay sidaan khibrad baad u leedahay maamul hay-adeed heer qaran heer gobol bal waxaad wax yar ka hadashaa waxa ka qaldan maamulka iyo dhismaha dowladnimada soomaaliya waxa meesha khaladka ugu badan ina kaga jiro waxaa weeye waa dowladnimada dowladdu waxaa weeye inay ku dhaqanto sharci cid walba og tahay ciddii jebisana lagula xisaabtami karo innaga soomaaliya ku dhaqanka sharciga beri horaa laga tegay saraynta sarraynta sharciga waxaa la yidhahdo xukuma saddex waxyaabooda asaasi oo ah dowladnimada saddexdiiba midna ma hayna anaga waxaan la yidhaahdo effective procracy maamul dowladeed oo taxan oo awooddu ilaa ninka u hooseeya leeyahay oo ilaa wasiirka isku soo xidhmaysa oo qaban karta khidmadihii dadku u baahnaayeen waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto dhaqaale ha noqoto amni ha noqoto law enforcement authority oo adag hay-ado sharci ilaalin oo ciddii jebisay sharciga qaban kara independent judiciary system hab garsoor oo ka madax bannaan awoodaha maamulka iyo sharci ilaalinta oo u garsoori kara oo qofka lagu xadgudbo u xaq celin kara oo dowladda naftigeeda xakamayn kara waddadeediiba ma haynayna hadda nimankii ciidamadii iyo sharci ilaalinta ahaa hadda waxaan u jeeday waxaa laleeyahay social mediaha qabsaday fahad yaasiin iyo xasan sheekh baa wada hadlay oo siyaasadihii iyo ra-iisul wasaare la magacaabay fahad yaasiin waa taliyihii nabad sugidda waxa ayaan daraa inay xitaa xasaabtii mucaaradkii liid nimanka madaxda u ahaaba ay intertain garanayaan waxay dina yidhaahdaan iska casil taliya ciidanka adoo ah siyaasadna ma dhexdhexaadin karta ma soo geligta iscasil dhanna siyaasadda u orad markaa haddii kale halkaa ku eko u dhexee xasaabta mucaaradka iyo madaxweynaha iyo kulli u dhexee hay-aduhu waa inay noqdaan hay-ada qaran oo dadka u siman marka innaga qaabkii dawliga ahaa ma hayno aqoonteedu way yar tahay wax hadda isku dayidna habkan hadda garsoorkeenu lamaba dhihi karo sharci buu ku dhisan yahay oo golihii adeegga garsoorka lama samaynin maxkamadda dastuuriga aada loo buunbuunaya aniga wax weyn ooma arko maxkamadda dastuuriga mandateka waxaaba la siin karaa maxkamadda saraa la siin karaa laakiin horta ma dhisan yahay habkii garsoorka oo garsoorayaashaygaa soo xulay maxay leeyihiin qualificationka ay leeyihiin marka horta meelaha ugu liidata wixii dawliga ahaa dil waxna kama hayn sharcigiina laguma dhaqmay waa nin tooxis wey nimanka madaxda jooga waxay doonaan bay samaynayaan xalka al-shabaab waa maxay al-shabaab waa laga adkaan waayey ciidamo afrikaana kuwa internationaala kuwa fara badan oo soomaali waa laga adkaan waayey laba waa mid waxa xagga iyo xagga uu ku dhimanaya waa wiilan soomaaliyeed in lala heshiy layidhaha soo fadhiista calankan madow tuura calanka buluuga qaata bambaanooyinkani waxaad qarxinaysaan joojiya kaalaya ka qayb galo oo awoodda baa qayb ka noqda oo dalkan haddego oo soomaaliya has ku tashato hadday diidaan ciidamadan ajnabigan iyo waxaan iyo ma xallin karaan shabaab soomaali baa xallin karta hab soomaali ha lagula dirir oo oo sidan si lagu jiri karo oo maalin walba hotel baa la qarxiyey iyo suuq baa la qarxiyey iyo haween iyo carruurta dhiiggooda la daadinaya sabab la-aan wax soconaya maaha soomaalida markaa isku tashato
igaad baad la soo shaqaysay ka waran siyaasadda gobolka soomaaliya kenya soomaaliya etoobiya soomaaliya eriteria soomaaliya jabuuti Eh, de innaga rijinkan baan ka tirsannahay igad la yidhaahdo annaga hadda dhulkii soomaalidu saad la socotid wuu kala qaybsamay shantii soomaaliyeed baa madaxeenna ku qoran calankeenna xidigtiisa ku taalla labadii jam- eh, xorta noqoto soomaali jamhuuriyadda soomaalida samaysay jabuuti gooni baan isku taagaynaa bay yidhaahdeeno waa la ogolaaday laakiin eh, soomaalida etoobiya iyo kenya ku hoos jirta manayna ogolaanin manaynan eh, talana kamayna yeelan Eh, laakiin hadda tabar iyo hankii ahaa soomaali weyn iyo qabkii waxaad moodaa ayaan daro inuusan muuqanin waxaa hadda ka hadlaynaa tii yarayd ee xorta ahayd ayadii ma la hayn karaa gacanta ma lagu hayn Eh, waa doqonnimo haddaan nidhaahno etoobiya iyo kenya iyo baa soomaali noo dhisayso oo dowlad soomaaliya xoog badan noo soo celinaysa waa iska caqli xumo weeye taa dee caruur mooyeene nin weyn Eh, waxgarada looma sheegi laakiin annaga maadaamay tabarta annadu sidaa tahay eh, in hadda annaga aan isku mashquulino rijinkaa kale iyo dowladaha kale eh, waxaa ka muhiimsan teenibal horta inaan qodaxda salka ka bixinno aan dowladdeennii soomaalida dejinno soo celinno heybadeedii eh, sharafteeda soo celinno dadkaas soomaaliyeed ee kenya iyo etoobiya ku jirana ee ayaga ay noqotay innaga mowqifkeennu ee dowladahaas xidhiirkooda naftigeenu say dadkaa oola dhaqmaan iyo dadkaasi say u wanaagsanaadaan buu noqonayaa xidhiirka iyagula waa dad soomaaliyeed innagana waxba uma kala lihin oo ka xamar ku dhashayna jigjigu berri guri ka dhisanaya ka jigjigo ku dhashayna eh, wuxuu degayaa maaragtay jaw- jawhar buu makhaad ka furanaya marka waxaan nahay hal dad baan nahay hal qabiil baan nahay in dowladaha xidhiirka annagu wuxuu noqon doonaa marka ti- dadkaasay rabaan inaan annagu ku taageero dowladahana aan nidhaahno xidhiirkeennu wuxuu ku ekaanaya sida dadka loo- loola macaamilo
hal arrin baan rabay inaan wax kaa weydiiyo ka sokoyn siyaasiga iyo doorka aad ku lahayd gobolka Eh, dhinaca kale marka laga eego waxaad tahay oday soomaaliyeed dhaqan yaqaan baa tahay bal waxaad ka warantaa dowladnimada soomaaliya marka laga hadlayo dhaqanku ma toosin karaa dowladnimada Eh, maya innaga dhaqankeenna wuxuu waxuu u badnaa raacata dad raacataana way jiraan dee in beeraley ah in kalluumaysataa in xeebaha u badan oo reer magaala laakiin innaga waxaan nahay dadka xuduuddiisa raacatay ahaayeen soomaalidu waxaa la yidhaahdaa waa dad dagaal oo kaljarkoodu dhaqankoodu waa dhaqan dagaal laakiin haddaad fiirisid soomaalidu maxay ku diriri jirtay soomaalidu geel bay ku diriri jirtay dagaalada soomaalida aad maqlaysid waxa gundhigu waa geel wixii soo raaca waa geelu wuxuu rabo biyaha iyo darka iyo daaqa iyo oo meelaha geela ku fiican ba haddana lagu sii diriraya maahmaah bay yidhaahdaan marka waxay waxay ahayd marka caqligooda wuxuu ahaa hashaasaa laysku diriraya hasha geela waxay yidhaahdaan ama xeradaada ha ku jirto ama xere in adeerkaa ha ku jirto dowladda meesha hashi bay geliyeen hadda marka waa ma adugu haysaamayn adeerka ha hayo waxyaabahan la dhaqaaqalaana ka mid tahay waxaa la rabaa inaan ka soo gudubno qabiilkii inay dowladdu beddesho oo ay noqonin xeradaadii xereen adeerka ay ay noqoto xero soomaali oo idil deeqday inay ku jirto oo ka dhaxayso kaasi wuxuu ahaa xuseen cabdi xalane wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya dhinaca kalena madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu ka hadlay kulan uu la yeeshay agaasimaha nabad sugidda fahad yaasiin ayaa sheegay in aysan ka wada hadlin wax ajende siyaasadeed ah dhegeystayaal waraysiga xuseen cabdi xalane oo dhammaystiran waxaad ka dhegeysan kartaan boggeenna v o a somaali com
wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa sheegtay in toddobaadkan soo socda la shaacin doono natiijada imtixaanaadka fasalada labaiyo tobnaad ee dugsiyada sare ee dalka warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste si hay-aha wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in la dhisay guddiga tacliinta sare ee dalka kaasoo qiimeyn ku samayn doona tayada waxbarasho ee jaamacadaha ka jira soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa hadalkan ka jeediyey kulanka sanadlaha ee wasaaradda waxbarashadu la yeelato ardayda soomaaliyeed kaasoo su-aalana lagu weydiiyo mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada
dhinaca tacliinta sare waxaan suuro gelinay in muxuu ahaa la dhiso guddiga tacliinta sare oo kol dhow jaamacadaha faraha badan ee iyagu oggolaaday in la qiimeeyo si ardaga loo hubiyo loo difaaco inuu helo waxbarasho taya leh ee aan muxuu ahaa jaamacado badanoo ishugan ee meesha ay uga baxaan guddigaas inta aan sanadku dhammaanin ayuu wuxuu soo saari doonaa jaamacadaha wadankan inay ka shaqeeyaan ictiraafkooda heli doono iyo jaamacadaha aan kula tali doonno ama inay isku biiraan ama inay institutes kala noqdaan intaas oo runtii xoogle xoogle ku socoto waxay soo dhammaanaysaa haddii eebba idmo muxuu ahaa inta ka horayso muxuu ahaa sanadka dhammaadkiisa waa shaqo joogta oo meesha aan ku ekaan doonin jaamacad walboo la aqoonsado waxaa lala dul istaagi doonaa barnaamijyadeeda shaqo intaa la mid ah siihayaha wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa dhinaca kale sheegay in horraanta toddobaadka soo socda la shaacin doono natiijada imtixaanka fasalka labiyo tobnaad ee dugsiyada sare ee dalka
in sitimaankaan soo socdaba gudihiis weliba maalmihiisa hore ee aan shaacinno muxuu ahaa natiijada waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo in marka laga hadlayo natiijada soo dhejiskeeda in maantay uu soo afjarmay sixitaankii wixii haray inay tahay dhuudhuujiskii iyo natiijadii abaabulkeedii iyo in sistamka la geliyo si qof walbaba asoo gurigiisa joogo ama taleefonkiisa haysto oo natiijadiisa u helo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay halka ay marayso siyaasadda guud ee soomaaliya wuxuu si gaara diiradda u saarayaa doorashooyinka iyo ra-iisul wasaarihii oo shan iyo soddon maalmood kadib aan weli la magacaabin waxaa marti ku ah doctor cabdiwahaab cabdisamed oo bara jaamacadeeda sidoo kalena falanqeeya siyaasadda afrika su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha ayuu ka jawaabi doonaa doctor cabdiwahaab kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a ugu horeyntii bal si guud sharaxaad naga sii aragtidaada sida ay wax u socdaan soomaaliya marka laga hadlayo doorashada shirkii dhuusamareeb saddexda maamul goboleed iyo dowladda dhexe ay saxiixeen labadii maamul goboleed ee kale ay ka maqan yihiin waqtiga la qorsheynayo doorashadu inay qabsoonto oo aada u dhow maxaa kaaga baxay sidee wax u socdaan bishan hadda agaste shan iyo tobankeedii waxaa lagu balansaadhuusamareeb tree in laisugu yimaado marka laakiin ma dhicin waxaa tegay keliya madaxweynaha iyo maamul goboleedka yani koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo galmudug oo marka gogosha fidisay maxaa marka gogoshii markaan imaanin madaxweyne yani deni iyo madaxweyne maarta yani axmed islaam ayaan imaanin taas runtii waxay ahayd yani inay waxay ahayd inay ka qayb galaan bay ahayd haddii micna waxa ay tabanayaan iyo waxa ay doonayaan inay yani inay halkaa ka sheegaan bay ahayd laakiin ma dhicin waxaad moodaan runtii inay inta kale go-aan gaareen marka aygana ay ka biyadiideen laakiin waxaad moodaa in qolyaha dhuusamareeb fadhiyey madaxweynaha iyo saddexda maamul goboleed ay iyaguna fursad u arkeen maqnaanshaha ee labadaasi maamul goboleed oo ay soo dadejiyeen go-aanadii markaas ay islahaayeen waad isku raacsantihiin adinku oo waxa aanu ka warhaynaa in ay socdeen dadaalo lagu doonayay in labadaasi maamul goboleed looga soo qaybgeliyay shirka laakiin si kadisa warmurtiyad shirka looga soo saaray ma jirto waxaas waxa weeyaan ayaga ayaa siiyey madaxweynaha yani plan check yani check eber wuxuu ku qoran karo ayagaa siiyey tusaalaan kaa soo qaadaya walaale yani adduunyada meesha ka dhacda afir africa konton iyo afar dowladood weeyaan saddex dowladood ayaa ayaa ayaa waxay yihiin yani federaal federaal leh waxa weeye waa nigeria ethoobia iyo south africa maanta yani ninka macnaha governaga ka ah adamawa state ama yobe state ama borno state ama lagos state in madaxweynaha shir u qabanqaabay u yidhaha ma imaanaya u yidhaha in madaxweynihii wasanta qaranka ugu yeero shir ugu yeero oo u diido waa garan karta waxaa ka dhalan karaya laakiin maamul goboleedyadu awood bay leeyihiin dastuurku uu qeexayo waxaad tusaale usoo qaadatay dowlado federaalahoo africa laakiin dowlado kaleo federaalahoo adduunka aho waxaa jira maraykanka hadda aan kaala hadlayo uu ka mid yahay in go-aano uu madaxweynuhu soo saaray uu diidi karo amaba ayba diidaan mararka qaar madaxweynayaasha ama guddoomiyeyaasha gobolada maraykanka qaarkood marka madaxweynaha wax allaale iyo wuxuu sheego in loo hogaansamo waa qasab miyaad leedahay haddii xataa siyaasad laysaga soo horjeedo soomaaliya inay federaal qaadatay dastuurka soomaalida waxawey hadda dastuur ma maamsanto waxaa waa jaata ku meelgaara waaye dastuurkan wuxuu dastuur noqon karaa markii loo codeeyo oo gabadha rais kambooni joogta ilaa mada rais cashar joogta u codayso oo mar ayuu markaa dastuur noqon karaya oo markaa soomaalida la oran karayaa soomaalida waxay isku raacday federaal hadda hadda waxa waa wax oo micnaha wax xerir jab ku imaada wax la dhordhoomay weeyaan xataa maanta yani wadamada micnaha afrika ee federaalka qaata federaalka qaata soomaaliya laguma tiriyo taa marka xag u dhig waxa weeyaan soomaaliya markay federaal qaadanaysay waxa weeyaan yani somaliland kalmay tashan somaliland markay goysan somalia intada kale kalamay tashan haddaba siday wadanku ku socdo haduusaa wadanku foodada hadda iminka lagu wada waxaa hadda federaal way dhaaftay hadda waxay maraysaa confederation waxaaba ka baqaan barno in fiisada soo qaataa maartay oo laakiin imaarada imaarada ma gudbi karto meesha xaaladda iminka meesha maraysaa maxaa ku jaban maxaa ku jaban dastuurka dastuurka hadda aad ka hadlayso qabya ha ahaado dastuur weli aan loo codayn ha ahaado laakiin isagaa lagu heshiiyey in isaga lagu dhaqmo waxa uu qorayo in isaga la fuliyo ilaa iyo inta laga gaarayo dastuur dhammaystiran
fiiri jacfar ummadaha qaldina ummada ha qaldi raggiinaan weliba yani media ummadaha qaldina dastuurkani dastuur ma ahan waxaan waa xerrajab waaye aan dhamay ikaadi ikaad walaalan kuu dhamay waxaan rabaa xir beel beel baan rabaa in wax kaa tusee horta waxaan waa xerrajab weeyaan waxaani waxa weeye waa jacbur weli waxa weeye lama qorin loma loma codaynin lama ansixinin taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan oo adi aan soo bal bal aan soo qaadan xerrajabkooda aan soo qaadana xerrajabka bal ay ku dhaqma ka had aad kadlaysa yani yani micnaha yani dastuurka kumeelgaarka aanba soo qaadana ka soo qaada in waa wadanka lagu dhamaayo fiiri yani baarlamaanka mooshin baa la keenay baarlamaanka wuxuu u codeeyey hal qof iyo hal qof yani hal cod in wadanka laga hirgeliyo madaxweynihii waa saxiixay fiir waxbaan kuu sheegayaa markuu madaxweynaha saxiixa waa sharci waay waa law is a law itself waa sharci waad og tahay aqalka sare iyo aqalka hooseba labadaba waxaa ku jiro dadkii laga soo doortay gobolada imanka aad sheegaysa ama jubbaland ha ka imaadaana ama puntland ha ka imaadaana ama galmudug ha ka imaadaana ama south west ha ka imaadaana ama hirshabel ha ka imaadaana waxay masalayaan waxa weeye dadkaas micnaa baarbarmaan ku jiro waxay masalayaan dadkii micnaa gobolada ka imaadaana masalayaan marka waxaan waxa laga hadlaa waa sharci dastuuri waay marka sharciga naftirkooda waa ku tuminayaan maamul gobolada naftirkooda sharciga ku tuminayaan sharcigii hadda aad sheegaysa oo gobaalgaarka xerjajabka hadda aad sheegaysay walaba lagu sheeleedaysa ay daaqada ka tureenba mandheydka ama waqtiga dowladdu ay haysatay ee la doortay ee loogu talagalay in ay doorashadaasi ku gaarsiiso wadanka afar sano bay ahayd afartii sano haddii ay awoodi weysay ma waxaa gudboon in ay waqti ku darsato mise sidii kuwii iyada ka horreeyeyba ay sameeyeen in loo soo celiyo oo doorashadii markaas suurtagala oo wakhtigaas lagu qaban karo la qabto kadibna halkaa laga sii wado geediga laba shayba way bannaan tahay in go-aan uu gaaro baarlamaanka waddanka uu gaaro oo baarlamaanka waddanka uu yidhaahdo doorasho cod iyo qofa ama doorasho dadban muddada ay qabsatay gabadha ha looga daro baarlamaankana ha looga daro xukuumaddana ha looga daro oo markaas si fiican ha lasu diyaariya xilligii sheekh shariif iyo xilligii maarata yacni xasan sheekh maxamed labadaba midna sideed biloodoo ku darsaday midna lix biloodoo ku darsaday in wakhti mucayan oo laisla afgarta inta lagu daro wax dhibaato ma arka taa mid weeyaan midda labaad waxa weeye walaal inaan kuu sheego waxay tahay ee walaal waxa weeyaan saamiladiisa haysta waddanka soomaaliya ay ka go-an tahay nooca doorasho ay gelayaan hadday ku hesho fiir kasoo bilow carta kasoo bilow oo laba kunna ilaa iyo xilligii la doortay ninka la yidhahdo farmaajo oo laba kun iyo toddoba iyo toban ah waxaa lagu soo jiray doorasho dad baa lagu soo jiray goormaa laga baxaa marka goormaa doorasho doorasho dad baa laga baxaya ii sheeg doorta laga baxaya soo doorasho laakiin laakiin Waxaa laakiin weeye, dadku, laakiin- eh, eh, laakiin- mucaaradku waxay ku doodayaan waxay ku doodayaan mu- mucaaradku waxay ku ah, haye laakiin hadda midda aan rabo waxa weeye la same- waxa loo yaqaana hybrid system of governance hybrid system hy- hybrid systemka waxa weeyaan mathalan in la abuuro yani constituency meela micnaha oo yani gooba codka goobaha codka laga bixinayo in in la abuuro oo micnaha kuraasta baarlamaanka meesha laga ay kasoo gelayaan mathalan haddii aadan yabaal afar kursi la siiyo halkii kursi waxaa looga talagalay marka in la diiwaangeliyo ilaa kun qof mathalan ama saddex boqol iyo kow qofba ka soo qaad marka dadkaas marka ay leen galaan oo ay marka doortaan qofka iyaga ay doonayaan waxay ka fiican tahay waxay ka wanaagsan tahay yani waxa weeyaan nidaamkii lagu soo dhaway labaatanka sana ee oday soomaaliya intuu fadhiista lacag la siiyo oo markaa qof micnaan ehel u ahayn baarlamaanka u galo oo marka hadhow dhan marka ummadda soomaaliyeed meel ay la laakiin tegi dowladdii waayo.
tan ka horeysayba Taasay marka konton ka qof fiican baa tahay.
soo dooratay ee oday sooma dooran wadaadsan ku leeyahay konton qof oo dooranaya inta badan waa odayaasha dhaqanka ay u badnaayeen laakiin haddii hadda dii la diiwaangeliyo codayaasha la diiwaangeliyo oo micnaha waxa weeyaan oo micnaha waxa weeyaan tirada la badiyo waxaa yaraanaya musuqmaasuqa yaraanaya waxaa yaraanaya inay ku tartamaan yani axsaabta xisbiyada inay ku tartamaan kuraastaas baarlamaanka ku tartamaan Eh, waaya- oo marka qof saxa oo wanaagsan baarlamaanka uu soo galo waaya doctor eh, eh, dhegeystayaasha baan fursad siinaynaa eh, dhegeystaha ugu horeeya ayaan eh, fursad siinayaa Eh, magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow eh, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso eh, profesor cabdiwahaab cabdisamed oo nairobi ku sugan barnaamijka eh, wicitaanka dhegeystahana marti ku ah asalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa jaamac faarax oo jooga degmada caabuda gobolka galgaduud sidaan ognahay dastuurka ku-meelgaarka la ansixiyey kuma jirto in madaxweynuhu muddo cayiman uu kusoo magacaabo ra-iisul wasaaraha laakiin waxay ahayd dhaqan siyaasadeed muddooyinka dambe soo ji- soo jiray haddii madaxweynuhu ka bayray ma waxay noqonaysaa eh, dastuur jebin tan kale oon ka hadlaya waxaa weeyaan saddexdii maamul goboleed iyo madaxweynaha ayaa saxeexay heshiiskii dhuusamareeb labana waa ay diiday labadii hadeer muqdisho ayay ku madlan yihiin saddexdii kalena warqad ayay kasoo saareen ma la odhan karaa isxulafaysi dhinaca kale ah ayaa bilowday haddana haye doctore walaal waxa we- walaal waxa weeyaan madaxweynaha markuu xukuumaddu kala diray oo micnaha ra-iisul wasaarihii uu micnaha uu yacni la riday oo baarlamaanka u riday waxay ahayd muddo saddex casho gudahood inuu kusoo magacaabo yacni ra-iisul wasaare cusub oo markaa baarlamaanka uu horgeeyo isla mar ahaantana waxa weeyaan baarlamaankii ay ansixiyeen ama ay diidaan Een, hadda xilligii micnaha yacni dowladdii hore ay duntay shan iyo soddon waxay casho ahayd baad kasoo shan iyo wareegtay.
labaatankii bishii julaay soddon shan casaa kasoo wareegatay laakiin maxaa keenay inuu la daaha Ta- su-aasha taas taasaa isweydiin mudan laba arrimood ayaa loo aaneyn karayaa mid waxa weeyaan ninkan wuxuu doonayaa shirkan hadda yani maamul goboleedyada ay ku baaqeen oo macnaha labadaas la- ay- ay- yani usumarab ka dhacayay wuxuu doonaya inuu keligii tago ayadoo marka ba- bri- prime minister uusan la soconin maxaa yeele wuxuu rabay in micnaha heshiis laga gaaro nooca doorasho dalka uu gelayo in heshiis laga gaaro markaas kabacdi uu marka magacaabo prime minister uu magacaabo hadda wuxuu sugayaa inay yimaadaan deni iyo ninka lahada agmadoobe si marka ayagana inbutkoodii ama yani juhdigoodii ugu daraan wadahadalkii micnaha dhusmarab saddex ka dhacay marka taa marka ogaado oo doonaya marka in markaa yani markii yani laisku afgarto nooca doorasho dalka uu gelayo laisku afgarta in markaa uu magacaabo ra-isul wasaarihii micnaha shaqadan fulin lahaa taasuu madaxweynaha horta ugu talagalay maxaa diidaya Midda ra-iisul labaad waxaa wasaaruhu weeyaan- magacaaban in intaas laga wada hadlo waxaa dhici karta ra-isul wasaaruhu waa qof bini aadam ah waxaa dhici karta marka in madaxweynaha wuxuu ka baqayaa ilaa madaxweyne- ra-isul wasaaraha sida aalaadiisa iyo fikri- fikirkiisu wataa micnaha waxaa wuxuu ka baqaya khilaafka inuu soo weynaado ayuu ka baqayaa marka wuxuu doonayaa marka in asaga inuu isaga u marka madax heshiiyo banaanaado ama- go-aanadiisa u madax banaanaad haa madax u madax banaanaado oo marka uu la heshiiyo nimankan micnaha maaragtay maamul goboleedyada Waay.
marka nooca wadanka doorasho galaya marka ayada yani markuu ogaado kabacdi uu magacaabo marka wuxuu doonayaa markii lagu heshiiyo nooca doorasho dalka uu gelayo inuu magacaabuu doonayaa waaya eh, eh, dhegeystaha kale baan fursad siinayaa eh, eh, soo dhowow magacaaga ku bilow iyo su-aashaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waan salaamay voice of america waana sate cismaan tiito oo jooga caabudwaaq waxaan rabaa martida eh, inaan weydiiyo laba su-aaloodoo kale ah haddii eh, doorashooyinka ay meelmariyeen saddex maamul goboleed iyo soom- dowladda federaalka jubbaland iyo puntland ay ka maqan yihiin ma la dhihi karaa doorashadaas waa meelmari ka dhaca waana dhici doontaa labada maamulo sida laga yeeli doonaa su-aasha kale waxa weeyaan haddii soddon iyo shan maamulood aan lasoo magacaabin ra-iisul wasaarihii dastuurka muu ogolyahay intaan ra-isul wasaaraha inaan lasoo magacaabin hadduusan u ogolayna imise ayuu la magacaabin kara ra-isul wasaaraha oo la maqnaan karaa feeri walaal feeri meeshan gogol baa la dhigay gogol soomaaliyeed baa la dhigay waa loo yeeray puntland iyo jubbaland inay kasoo qayb galaan intii kale way yimaadeen haddii marka yacni gogoshii looga yeeray ayaga ay diideen oo ka maqnaadeen dalka ayagoo maxayirnaanaya intii micnaha waxaa weye heshiisay oo micnaha go'aanka soo go-aanka soo saaray ayaa waxaa loo ayaa loo bahanya dalka inuu ku dhaqmo loo baahan yahay maxaa yeelay madaxweynihii qaranka ayaa meesha tegey dhuusamareeb buu tegey wuxuu sugayay niman governansa governans uu sugayay muddo afar maalmooda uu leeyahy kaar warkaaliya imaa dalka masiirkiisa aan ka hadalnay waxa laga hadlaa waa dalka masiirkiisa waaye waxa laga hadlaa shakhsiyaad ma ahan waxa laga hadlaayo shakhsiyaad maa dalka masiirkiisa weeyaan marka dalka masiirkiisan waxaa weeyaan qof kasta oo soomaaliya oo siyaasi waajib baa ka saaran in micnaha halkaa uu tago oo marka haddii xataa fikirtaa ka duwan uu qabo oo khilaafsamada madaxweynaha inuu halkaa ka sheego oo yidhaahdo madaxweyne meeshaan taladu kaama jirto dhinacaanay taladu kaa jirtaa oo marka hadduu diido ay qabtaa marka press conference inaan caalamka u sheegaan in madaxweynaha uusan dhegaysanaynin marka caalamka u garaabi lahaa laakiin hadda maxaa looga garaaba ii sheeg waxa laata looga garaabi lahaa qofka muxuu yahay hadda looma garaabi karayo maxaa yeele isaga ayaa diiday inuu ka soo qayb galo meesha dalka loogu talin lahaa isaga ayaa diiday inuu ka soo qayb galo yacni waxaa weeyaan taladii dalka dalka taladii dalka asaa diiday waayahay dhegaystaha xiga baan siinayaa soo dhowow magacaaga ku bilow su-aashaada hore u gal martidu waa doctor cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika oo nairobi ku sugan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdulaahi macalin maxamed oo jooga magaalada muqdisho haddii aan weydiiyo rofesorka maxaa ku jaban haddii ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee hadda ah siyaahayaha ra-iisul wasaaraha uu dhammeeyo inta dowladda u hartay oo aad u yar oo aan dhammayn lix bilood maxaa ku jaban haddii ku dhammeeyo booska oo hadda joogo oo kusimaha uu ku yahay maxaa diidaya maxay keenaysaa hadda ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabo muxuu soo kordhi karaa oo aanan ahayn wakhtiga inuu kusii lumo runaanta horta waxaa weeyaan hadda ninka dibit prime minister hadda oo hadda kumeel gaarka u hayo jogada ra-iisul wasaaraha haddii waa la magacaaba la yirahdo waxaa weeyaan markii madaxweyne magacaabo in baarlamaanka la geeyo weeyaan baarlamaanka marka ay ansixiyaan maxaa yeele hadda dowladdan waa dowlad kumaalgaar weeyaan dowlad micnaha oo micnaha rigle ma aha dowladda markay kumaalgaar tahayna waxyaaba badan ma saxiixi karto waxyaaba badan baysan saxiixi karin laakiin dowladda markay rigle rigli tahay oo micnaha waxaa dowladda ay baarlamaanka ansixiso waa dowlad micnaha waxaa weeye heshiisyo caalami saxiixi karta waa dowlad waxaa weeyaan waajibaad fara badan gudan karta waaye laakiin dowladdan waa dowlad la kala diray weeye xafiiska waxay u joogaan oo keliya si kumaalgaar ay u joogaan wuxuu kusoo biishubanaya warku in sihayaha haddii uu madaxweynuhu doonayo in isaga sii wado magacaabis uu sameeyo baarlamanka la geeyo ha baarlamanka la geeyo ha waa in baarlamaanka la geeyaa oo marka baarlamaanka waan siiya haddii marka baarlamaanka uu diido waxaa weeye dowladdu way dhacaysaa waaya dhegaystaha xiga baan gelayaa soo dhowow magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso profesor cabdiwahaab salaamu calaykum aad baad u mahadsantay waxaanay faadime ibraahin ismaaciil oo hargaysa idinkala hadlaysaa muranka siyaasiga ee soomaaliya gudaheeda ka taagan anuu balaayaba uma arko kol haddii aan dalka dibaddiisa waxba loogu soo dhisayn aan iyagana lagu heshiisiinaynin waa muran doorasho waa la isla galgashaayo xumad gaaray leedahay dalka gudihiisa waa iskaga heshiin doonaan hase noqotay ra-iisul wasaaraha meesha ka maqan waxaa loo baahan yahay nin u soo badrheedha xilligaa adag ee muddada kooban ee ka hadhay xilliga madaxweynaha aqalka sare iyo aqalka hoose nin ku galgasha oo ku faana ha dhowtoolaana xilligii aadkaa soomaaliya ka saaro ra-iisul wasaarenimada u soo badheedha waa loo taagan yahay hase noqote waxaa mushkilada inaan aqalkii sare iyo aqalkii hoose xidhiir toosan ahayn inaan madaxweynaha iyo aqalka sare xidhiir toosan ahayn oo khudbadahoodii iyo hadalladoodii baynu ka dheehan karnaa hase noqote waxaan ku weydiinayaa brofeseerow anigu su-aashaydu waxay ku dulmeeraysaa tan iyo soddon sannadood gudahood dee soomaaliya intay burburtay dalal kale oo afrikaana ayaa burburay haba kala dandambeeyaane lama kala googoyn maamul goboleeda lagama dhigin oo kuwee ka mid a saiir cotifoir liberiya burundi ruwanda dhammaan waa wada xalay dhalay soomaaliya mushkiladan maxaa qoorta loogu geliya federaalkaanay garanayna mid malba la yidhi madaxweynaa tahay salaamu calaykum otor runta waxaa gabadha walaashay su-aal fiican bay weydiisay laga waxaan rabaa inaa mid u sheega ee waxaa jira saddex dalo afrikaan ah oo runtii inay nabad ka dhacda ay adag tahay waxaana keenay yani waxa weeyaan hantida taalla ama risooska yaalla ayaa naclad ku noqday waxaa wadanka loo yaqaana d r c ama zeyr la oran jiray wadanka la yidhaha suudaan iyo soomaaliya intaba waxaa weeya khayraad baa yaalla khayraadkiia marka waxaa weye laisku dagaalayaa oo wadamadii yurubka ahaa iyo wadamadii carabteed kulli isku dagaalayaan waad arkaysaa maanta soomaaliya inta dalo ku hardamaya waxaasoo idin waxa weye waxa weye waa khayraadka wadanka soomaaliya yaalla iyo wadanka ole ceebta dunida ugu dheer leh marka wadanka loo yaqaana d r c lamid waayo wadanka la yidhaahdo yani congo ama d r c waa lamid khayraad fara badan baa yaalla waxa weeye intaasoo milishiya la abuuray intaasoo micnaha waxa qabaayil baa la hubaynayaa si dalkan uusan u yeelan dowlad xoog badan oo oo dalka midaysa oo ummadda isu keenta suudaan lamid waa iyadana waxaad arkaysaa koonfurta hadda la gooyey haddana manu darfuur baa tegi doonta marka nidaamkan ay wadaan waxa weeye ilaa khayraadka lagu hardamayo dalkan laga heshiiyo dalkan ma degayo kasoo bilaabo hobyo ilaa iyo ku keen micnaha yani waxa weeye xuduudka kenya badda keliya konton iyo laba boloog ayaa ku jirto oo batrool ah halkii boloog wuxuu soo saari karaa ilaa iyo hal milyan oo baral oo barbil maalintii oo micnaheeda ay tahay ilaa laba mil labaatan iyo afar milyan oo doolar sanadkii ay soo saari kartaa marka waxa weeye waxaasoo khayraad baa la arkaya ummadina waa yar tahay midtaa weeyaan midda labaad dadka soomaaliyeed ayaa runtii waxaa waaye waxa waa la daraaseeyey waxaa la ogaaday meesha ay ka nuguliin inay tahay qabiil inay tahay marka jifa jifa loo kala gooyey waxaa la abuuray marka waxaa loo yaqaana clan state clan state waxaa weeye waa jifa soomaalida hal qabiil weeyaan ama ha ku noolaada micnaha hargeysa ama ha ku noolaada xamar ama ha ku noolaada wajeer qofka soomaaliga waxa weeye waa soomaali weeyaan marka waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan waxa waxa weeye waxa weeye waa waxaad isku leedahay sooyaal weeyaan faragelin shisheeyaa meesha taala marka taa waxaa ta- waxaa taala faragelin shisheeye adi maaragtay dad dad yar oo shan iyo toban milyan gaaraya oo micnaha waxaa weeyaan toddoba madaxweyne leh toddoba baarlamaan leh toddoba dastuur leh war wadanka laa china wadanka wadanka laa china hal milyan iyo lix boqol one point five bilyan waay micnaha shantii qof oo dunida isku tim- dunida timaada hal qof ayaa chinese ah hal baarlamaan bay leeyihiin hal madaxweyne ay leeyihiin hal prime minister ay leeyihiin ummadan marka fiiri sidii loo kala qobil fiiri waa dad yaro fifteen milyan gaaraya shan iyo toban milyan gaarayaan toddoba madaxweyne ay leeyihiin toddoba dastuur bay leeyihiin toddoba baarlamaan ay leeyihiin Da- dadka qaar baa ku dooda haddii federaalka laftirkiisa siduu yahay ee loo qaato oo siduu yahay loo fuliyo ee inaanay ee, waxba ku jabnayn wadanka maraykanka ee, wuxuu ka mid yahay wadamada federaalka ah waana ee, wadanka koowaad dunida badar fiiri federaal marka lagu leeyahay bisad waxaa weeyaan dadka marka federaal qaadanayaan waxaa weye dadku waa inay kala diin yihiin waa inay kala dhaqan yihiin waa inay kala af yihiin waa inay kala jinsiyad yihiin waa inay micnaha waxaa weye kala madhab yihiin waa inay micnaha kala ideology yihiin war dadkani maxay ku kala duwan yihiin ii sheeg war ninka garowa ku nool Siyaasada- siyaasaday ku kala duwan yihiin adarikari ninka garowa ku nool iyo ninka ku nool hargeysa iyo ninka muqdisho ku nool maxay ku kala duwan yihiin waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan marka luqada la xafida maxay federaalka ku xafida maxay tahay war war waraal fiiri soomaalidu dhaqanku may kala tegin way isgursanayaan way isdhexgelayaan soomaalidu ganacsi kumay kala tegin way wada ganacsanayaan way dalkii isdhexgelayaan dalkii imaaraadka dalka- dalka imaaraadka carabta ee aad tusaalaha usoo qaadatay waa isku diin waa isku Waxay- dhaqan waa waxay- isku waxay- af haddana waa ee, waa kala imaarado oo imaarad walba maamulkeeda ay Warikaadi.
gooni u leedahay taariikhda jacfar oo taariikhda dhan baa kaa maqan taariikhda imaaraadka dhan baaba kaa maqnaaday taasoo ay leedahay shan dadkaa micnaha waxaa weye todoba imaaraad leedahay hor taariikhda daraasey say ku yimaad ayaga say todoba imaaraad ku noqdeen so- so- so- say todoba imaaraad ku noqdeen horta taariikhda daraasey intaada hadda kahor.
laakiin taariikhda Waxaa weeyaan- taariikhda ka sokay Dee- waxaa dee- kuu aan ku dhamay- sheegaya aan ku inay dhamay- yihiin dad adeer, aan ku isku dhamay- dhaqana kaadi isku macaano.
diina isku isku afa adeer ma adeer macaanihiikaada ku dhammeeya qofka lama dhex gale fiiri masala ka soo qaad swiss ka soo qaad swiss waxa weeyaan confederation markay samaynayeen meeshan waxaa waxaa waxaa fadhiya faransiis waxaa fadhiya germany waxaa jooga maarata italia joogto bal dadka qof walba wuxuu leeyahay wuxuu rabaa in dhaqankiisa inuu xafiduu rabaa diintiisa inuu xafiduu rabaa afkiisa inuu xafiduu rabaa war adiga afkaad xafidaysa muxuu yahay diinkaad xafidaysa muxuu yahay dhaqankaad xafidaysa muxuu yahay dadka waa isku wada dhaqane waa isku dhaqan waa isku af waa isku diin Tan Waxa imaaraadka maanta maxay gooni kaga duwan xafidaysa tahay?
maxay tahay? aan dhamay waxay ka duwan tahay. taariikhda imaaraadka haddii maanta waan galaa barnaamijka waa yaryahay maya taariikhda kama hadlayna laakiin ma yihiin isku dhaqan ma yihiin isku af ma yihiin isku diin qaar qaarkood imaaraadka waa dadka dad qa- afka markii dhinac laga dhigo qaarkood xataa dad islaam aha dad xataa islaam aha Laakiin islaam ay u badan yihiin.
dhegeyso dhegeyso is- fiiri islaamka iyo way kala duwan yihiin waxa loo yaqaana yani shuntay waxa la xafidaa iska- diin keliya ma aha waxa la xafidaa waa dhaqan waxa la xafidaa waa midab waxa la xafidaa waxa wey- war fiiri nidaamka federaalka marka la qaadanayo ummadan waxbay rabtaa inay xafidato waxbay rabtaa inay xafidato oy- oy lahaata rabtaa waa mahadsantahay, war adi Doctor.
dadkan waa isku Eh, dhaqan labadii dhegeyste waa isku ugu af waa isku diine maxaa la kala xafida ii sheeg?
labada Waxaa la- dhegeyste- waxaa la kala xafida ii sheeg?
waaya labada dhegeysto ugu dambeysay baan eh, fursad siinayaa eh, dhegeystaha hore halkaad joogto ku bilow iyo magacaaga su-aashaadana u gudub asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baada v o e aadan idiin salaamayaa magacayga waa mukhtaar joojol waxaan jooga magaalada capton ee dalalka south africa rofeor cabdiwahaab sheekh cabdisamaad waxaan weydiinayaa maadaama shan iyo soddon maalmood madaxweyne farmaajo uu soo magacaabi la ayaa ra-iisul wasaare ma laga yaabaa inta doorashada ka harsan in uusan soo magacaabin ra-iisul wasaare oo xukuumadda hadda joogto ama ku-sameyaasha hadda ah in uu wakhtiga uula dhammaysto hadhowna doorashada markay timaad ololihiisa uu ka dhigto hal xukuumad ayaa wakhti kala dhammaystay sharcigana ma u banaynayaa inuu halkan xukuumad oo wakhtiga ula dhammaysto ana mahadsantihiin waxaan filayaa inaad su-aashaas hore uga soo jawaabtay doctore hablan waa ka jawaab waxaa weeyaan mar labaad ku celiya mar labaad mar labaad waa sababta waan ku jawaabay waxaa- waxaa weeyaan haddii waay wuxuu ku qasban yahay inuu magacaabo prime minister haddii ninka imanka talada sii hayo oo magacaabayana waa inuu baarlamaanka geeyaa baarlamaanka ayaa saxiya isagoo sii haya aan lama dhamaysan karo xilka lama dhamaysan karaya sharciyan lama dhamaysan karayaba waayahay eh, dhegaystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa Eh, soo dhowow magacaaga halkaad joogto ku bilow ee su-aashaadana u gudub asalaamu calaykum bahda v o a waa cabdiraxmaan maxamed warsame maracune oo jooga caasimada soomaaliya muqdisho marka ugu horeysa waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka marka xigta waxaan salaamayaa martiga barnaamijka Eh, waxaan weydiinayaa eh, cabdisamed laba su-aalood oo ko- kooban kuwaasoo kale ah saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa eh, dib u dhaca eh, soo magacaabista ra-iisul wasaaraha uu ku yeelan karo eh, doorashooyinka dalka Eh, su-aasha labaad waxay tahay eh, waqtiga kala guurka ee dalka sideebaa looga bixi karaa waa mahadsantihiin v o a Een, horta een, een, taa intaan ka jawaabayn arrintii micnaha waxaan rabaa inaan- inaan ka jawaabo imaaraadka ima wadanka la imaaraadka waxaad arkaysaa walaal horta dadka ma fah- ma fahamsanee lixda dadkaas waxa ku- shiica badanaa ku nool wadankaas waana sababta keentay micnaha inay inay micnaha imaarada noqdaan imaaradan waa imaarad shiica u badan tahay imaaradan waa imaarad sunni sunniyiin ay u badan tahay soomaalida shiica iyo sunni midna ma laha waa dad waa dad waa dad waa sunniyiina weeyaan oo wada shaaficiina taa halkaan ugu baxaya dowladda micnaha waxa weeye haddii ra-iisul wasaare soo magacaabi waayo micnaheeda waxa weeye dowladda micnaha waxa weeyaan dowladdan imanka jirta waa dowlad kumeel gaar ah heshiisyo badan oo caalami ma- ma geli karta waxa weeyaan dowladdana waxay heshiis caalami geli kartaa ama yacni ay runtii yacni ay wax saxiixi kartaa markay dowladdu ay hirigli tahay baarlamaanka uu soo macn- u ansixiyey dowladda macnaha markay baarlamaanka prime minister ansixiya ay waxay noqonaysaa dowlad hirigli noqonaysaa oo markaa saxiixeeda uu soconayo tan laakiin saxiixeeda ma soconaya marka farqiga u dhextaa weeyaan saameyn noocee bay ku yeelan kartaa marka eh, eh, doorashada ee la sugayo hawlihii micnaha do- hawlihii dowladda ayaa paralyze noqonaya Mhm.
hawlihii dowladda ay fulin lahayd ayaa xayirmaya marka waxa weeyaan do- madaxweynaha wuxuu ku qasban yahay inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare karti u leh inuu dowladda micnaha soo dowlad soo dhisa oo markaa dowladdii marka waxa- hawlihii hor yaalay wadanka hor yaala ama ajandihii dowladda ay lahayd markaa fulisa haddii marka taa la waayo oo radda isaan ku socoto micnaheeda waxa weeyaan dowladdani waa dowlad fadhiida oo wax badan micnaha waxa weeye aan hirgelin karaynin isla mar ahaantaana waxa weye dowladdani macnaha waa dowladdii hore oo dhacday weeyaan oo si kumeel gaar ah xafiisyada u fadhiya Waay.
marka waxa weeye qofkan markii xafiiska u fadhiya si kumeel gaar ah xataa niid ahaan ama marar ahaan ma shaqayn karo wuxuu shaqayn karaya qofka marka micnaha waxa weeyaan dowladda la aqoonsado oo dowladda buuxda la siiyo.
baarlamaanka ay dowladda baarlamaanka awood wax la siiya ay dowladda shaqaynaysaa Eh, aad baad u mahadsan tahay eh, doctor cabdiwahaab cabdisamed walaal waa mahadsantahay intaas waxaa ku eg barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ahaa doctor cabdiwahaab cabdisamed oo bare jaamacadeeda sidoo kalena falanqeeya siyaasadda afrika su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha ayuu ka jawaabayay tan iyo kulanti dambe
mahadsanid jacfar kuukaay oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qayb kale oo ku saabsan gabayadii ay raggii xidhiiday isu tirin jireen allah u naxariistay salaan carabi oo ka mid ahaa maansayahanadii caan baxay ayaa ku jiray reerihii ay la xidhiideen raggii intay isqoonsadeen ay gabayadu kala gaareen wuxuu ahaa nin aan marnaba xidid mahad ka sheegan iyaguna aan isaga ka sheegan maantase waxay ka dhex dhacay siday nagu soo gaareen inaan warinaha joogtee labadooda u garnaqi mayno oo keebaa eedda lahaa su-aasha ah kama jawaabi karayno markaan oo kalena waa markii ay ku maahmaaheen madka kalaaciye mid gardaran sicalaa og haddiise sayid maxamed iyo raggii ay xidhiideen isqoonsigoodu uu ku salaysnaa siyaasad iyo qaababka hogaaminta bulshada isqoonsigii salaan iyo xididkii dhex maray waxaa u sabab ahaa saddex arrimood oo dhaqankii hore ee guurka soomaalida tiirdhexaad u ahaa kuwaasoo kale ah yaradka yarad sooranka iyo dhibaadda inkastoo sodog iyo seedi in loo gabya aanay bulshadu wax wanaagsan u aqoon jirin haddana dhaxalka maanse ee uu salaan ka tegay markaan u fiirsado waxaa farsamo ahaan iila foolaadsan tixihii alla kacabsiga daaranaa ee markuu gaboobay uu tirin jiray iyo gabayadii uu xididkiis kula garamay ee kolkii dabi la joogaba uu kaga eedsheegin jiray iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna waxaa lagu doodi karaa gabayadii xididka loo tiriyey kuwa ugu caansani inay yihiin isaga iyo qaar ka mida raggii uu la xidhiiday kuwii ay isu celiyeen dhinaca kale markaan dib u eego taariikhda maansada soomaalida inteeda aan u warhayo cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid ugabyidda aan indhaha u marmaran jirin waa allaha u naxariistay gabyaagii la oran jiray axmed nuur aadan qoolaab oo axmed dirir loo yiqiin kaasoo barnaamijyada soo socda ee taxanahan midkood aan ku soo qaadi doono gabaygiisi sida aadka ah xididka ugu dhiiranaa ee eerago la baxay si kastaba ha ahaatee tixaha gaagaaban ee ugu horeeya haddii laga reebo salaan iyo xididkii gabayadii ay isu tiriyeen isaga ayaa u badnaa isaga ayaana bilowgooda lahaa su-aasha haddaba meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay sidee bay gabayadaasi ku bilowdeen bal wax dhowr salaan wuxuu guursaday gabar la oran jiray cawo dhooble siduu isagu gabayadiisa ku sheegayna wuxuu ka bixiyey yarad mood iyo noolba lahaa oo geel iyo fardaba ay ku jireen isla reer dhooble oo ah reerkii uu ka guursaday ayuu inanlayaal ku noqday siduu hiduhu ahaana markaas oo kale nolol maalmeedka qoyska cusub xididka ayuu saaraa ninkan gabadha dhistay ee arooska ahi waa nin xoolo iyo hanti kala toonay aanay meesha u joogin sidaa darteed baa waxaa reerka gabadha dhalay laga fili jiray har iyo habeen wixii uu jidiiman lahaa oo idil inay aqalka usoo dhigaan ha yeeshee wax kastoo ku wacnaa iyo siduu salaantixdiisa ku sheegi doonaba taasi ma ay dhicin dabadeedna maalin maalmaha ka mida ayuu inta maraha gaajo dareemay ayada u qaraab doontay si miraha geedaha ka baxaa uu cabashada caloosha ugu aamusiiyo isaga oo mareerkii hohobtii iyo miracaskii guranaya ayaa waxaa arkay baa laleeyahay reerkii uu la xidhiiday dumaradii joogay qaarkood waagii horena ragga waaweyne uma badnayn inuu midhaha gurto sideedana xoola-la-aan iyo saboolnimo ayuu midhaysigu astaan u ahaa qoladii inta la dhaco cayrowda ayaa qowlo noqon jirtay oo tan iyo waaga ay wax tabcanayso midhaha quud ka dhigan jirtay markaas oo yar iyo weynba ay ciddiyuhu madoobaan jireen markaas baa waxaa la oran jiray hebel ama reer hebel waa cayr fara madow waa mooryaan fara madowna way oran jireen arrintaas iyada ah isaga oo salaanmaanka ku haya oo raggii hore waa dhiifoonaaya ka baqaaya in loogu gabiyo ayuu malaha is yidhi kollay gabay waa lama huraane hor iyo xero adugu ku hormar intii lagaala hormari lahaa markaas buu ka gaarsiiya tix gaabanoo uu kaga eed sheeganayo aqalkiisa aan cunnada lagu ogeyn hilib iyo caanatoona aqalkiisa ka maran isla markaasna aqal aroos ah lagu sheegayo wuxuu yidhi laba lahinjiyaba waa hunguri kii horrayn jiray ee aqal aan hilbiya soor lahayn haqabla oo buuxa amaan haanta caana ugu jirin halab karuurkeeda guuruma hagaagine waxbaa loo hadoodile isla markiibana nin seediyaashiis ka mid ahaa oo ducaale aadan qooraab la oran jiray ducaale dheerana ku magac dheeraa ayaa tixdaas salaan jawaab deg dega ka celiyey wuxuu gabyaaga kula dacweeyey inuu samir daran yahaye reerka uu midhismada ku yahay aanu marnaba u daraan si taas looga rumaystana wuxuu xusuusta saraan ku soo celinayaa maalintii aqalgalkiisa oo markaas maalmo aan toban dhammayn laga joogo ingeel iskuma jiree hashii soobir la oran jiray uu u qalay gabagabada tixdana wuxuu ducaale saraan ugu ballanqaaday koldhow in aqalka loo soo buuxin doono oo qumbayaal iyo tabada muqmad iyo subag laga soo milaalay ay soo dhoobi doonaan wuxuu yidhi saraanow gob samir weyne waa saancad iyo ceebe sideedii cashraba waa intuu sahanku laalaaye saha duniyadda yeelatoo reer saldhigi waaye geel kala samcane waa anigii soobir gowracaye waa soo sidnaa xeryihii saabka loo tolay seedi waa beer haddii soomaalidii hore ay ku mahmahday saraan isagu weedhaas murti uma u aqoonsanayn sida gabayadiisa qaarkood laga garan karana waxba seedi ugama duwanayn dadkii kale ee uu la dhaqmi jiray wuxuuba rumaysnaa cibaadadu hadday sunno iyo faral u kala baxdo in tolka iyo xididku ay iyana labadaas u kala baxaanoo tolku uu faral yahay xididkuse uu sunno yahay taasna wuxuu ku sheegay mar uu ka jawaabayey tixuu ducaala dheeratiriyey oo uu magaca saraan ku soo qaaday dhammaadka tixda soo socota ayuu saraan isku garsiinayaa maantaa kadib inaanu ducaale iyo seedi kale toona ka xishoon doonin welibana uu maanse nafta kaga qaadi doono wuxuu yidhi saddex jeer dulqaata ee hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid waa sunne seediyaaldayine mugga maan xambaarada ku sugo saadsan geerida dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu u mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha golaha wakiilada ee somalilan ayaa shalayto la horgeeyey xeerka doorashooyinka somalilan kaasi oo muddo la sugayeyba warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle fadhiga golaha wakiilada somalilan mudanayaasha ugu tirada badna ay ka soo xaadireen ayaa waxaa guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax waxaana guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha wakiiladu ay ka hor akhriyeen golaha xeerka doorashooyinka somalilan oo maanta lasoo hordhigay golaha guddoomiyaha gudahoosaadkaasi arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha wakiilada cabdilaahi balaaki ayaa taataabtay wax kabeddelka iyo kaabista lagu sameeyey isagoo qodobo ka midana si gaara carabka ugu dhuftay
ay caddaato inaanay ku qabsoomi karin wakhtigii loo asteeyey arrimo farsamo awgeed ama arrin kastoo ka baxsan xaaladda ku xusan qodobka saddex iyo siddeetanaad iyo labayo afartanaad dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxaa go-aan ka gaadhaya wakhtiga mudaxilaadka la kordhinayo golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan oo la tashanaya komishinka doorashooyinka qaranka farkadda saddexaad shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranku dareejo kasta ha lahaadeene looma ogola inay ka qayb galaan ololaha doorashooyinka asxaabta iyo ururada sida hay-adaha garsoorka hay-adaha madax bannaan agaasimayaasha agaasimayaasha guud hay-adaha garso kamana mid noqon karaan xisbiyada iyo ururada hoggaankooda guddiyadooda fulinta golayaasha dhexe iyo xun xisbi way reeban tahay farqadda afraad shaqa kadegidda waxaa shardi ah in ay sidaa qoraal ku soo caddayso xafiiska ama hay-adda awoodda u leh caddayntaas guddidu waxaa u caddaatay in qodobka lixiyo toddobaatanaad farqadiisa shanaad iyo siddeed iyo toddobaatanaad farqadiisa labaad iyo saddexaad ay ka soo hor jeedaan dastuurka jamhuuriyadda somalilan ogolayna wax koota laydhaah siinayana xuquuq siman muwaadiniinta somalilan sidaa darteed sidaa darteed waxaa la laalay qodobada lixiyo toddobaatanaad farqadiisa shanaad iyo qodobka sideed tobnaad farqadiisa labaad iyo saddexaad intaasi kadib ayaa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax waxa uu guddoomiyey una sheegay mudanayaasha aqalka wakiilada inay soo akhriyaan xeerkaasi loo qaybiyey islamarkaana laysugu soo noqon doono maalmaha soo socda heerka doorashooyinka ee loo qaybiyey maanta golaha wakiilada somalilan ayaa ku soo beegmay wakhti uu madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi kulan la yeeshay toddobaadkii dhammaaday guddiga doorashooyinka somalilan kadib markii guddigaasi ay sheegeen in muddo sagaal bilooda ay ku qaban karaan doorashooyinka somalilan haddii la dhammaystiro qabyada sharci iyo ta dhaqaale sida la wada ogyahay waxaa hore u jiray dadaallo beesha caalamku ay ugu jirtay in xisbiyada siyaasadda ee somalilan iyo xukuumaddaba lagu qanciyo in doorashooyinka somalilan la qabto sanadkan laba kun iyo labaatan khadar maxamed cakule v o a hargeysa haatanna dhegaystayaal aan idinku leexino dhinacii heesaha dabacsan
fidnimana waa naga intaas waa anigoo ah sahre cabdi axmed nuur buqaari iyo dhammaan bahda v o eedoo idin leh intaynu mar kale ismaqli doonno nabadgelyo